sawdiixinayaa maxaa la yidhaha matbuuciisa loo sawdiixinayaa weeyaan wa takfiifihi haddana yani waxa weeye gooniyeelidiisa ou khasiso ayuu nactiga ku saabahaa ilaa nactiga kaas buu ahaa soo maahayn matbuuciisa ayuu hadduu macrifo yahay sawdiixinaya hadduu nakiro yahayna wuu takfiifinaayo weeyaan wa takfiifihi gooniyeelidiisii oo gooni yeelo in kaana nakiratan haddii uu yahay naxnu qawlika hadalkaadi waxaa tidhaahda wey haadaa khaatamun kani kaatun wey xadiidun wey xadiidun ah weeyaan waa caf weeyaan waa lagu cadaynaya haadaa kani khaatamun wey kaatun wey kaatunkaas baad sii taksiisisayo yani waxaa tiri istiraadi baad ka reebtay inaanan wax kale laga samaynin uusan dahab iyo fiddo iyo mina ahayne xadiidun yani bir ah weeyaan bir buu yahay weeyaan marka xadiidun birafci baa la akrinaya waa la godaya haadaa iyo khaatamun waa mubtadi iyo khabar wey xadiidunkaanna waxa weeye caf weyaan likaatam likaatin wacaf marfuuci marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratin fi aakhirihi weeyaan intay isku waafaqaan oo yani ku shaabahay nactiga waa labadaas wey wuxuu ku shaabahay fii tawdiixi matbuucihi in kaana macrifa wuxuu kaloo ku shaabahay fi taksiisi matbuucihi in kaana nakira labadaas ku shaabahay weya wayufaariqu nactigii wuu faariqaa yani maaragtay wuu ka fidaa wuu ku khilaafaa wey wuu khilaafaa annacta nactigiibuu khilaafaa muxuu ku khilaafi yani casfubayaanka wey wayufaariqu casfubayaankii wuu faaruqaa annacta nactigiibuu faaruqaa oo sifadii wuxuu kaga bedelan yahay fii kownihi casfubayaankii ahaanshihiisii ou noqdo jaamidan jaamid ou noqdo ila nactiga musdaq buu ahaa soomaahin casfubayaanku waa jaamid wey taasoo ku kala tageyn wey weliba haddana jaamidkaasoo hayra mu'awalin bimustaqin mid mustaq lagu ta'wiiliyo lagu fasirayna oonan ahayn laanna sifada waxaa soo marna ama nactiga inuu mustaq yahay amase mu'awalin bilmustaq inuu noqonaayo ayaan sala soo marnay wey labadaasuu ku khilaafaa weya wanacti nactiguna mushtaqun isagaa binoo soo wadaba nactigu waa mushtaq wey oo waxa weeye wuxuu ku tusinaya mushtaqna waxaan kusoo sheegnay maa dalla calaa daatii wa saaxibiha soomaahin daatidii saaxibkeed wuxuu kutusiyaa la yidhahda aw amase mu'awalin bimushtaqi mushtaq mid loo ta'wiiliye oo lagu tafsiiriyey ayuu noqonayaa labadaasan yani ayuu ku khilaafaa waa inuu jaamid yahay oo weliba jaamidkaasna uusan mid muawal bilmustaqa uunan ahayn sidii nactigo kaleeto nactigu ku khilaafaa weya muxuu ku waafaqaa marka wayuwaafiqu wuu waafaqaa casfubayaankii baa waafaqayo matbuucahu kii uu raacayey ayuu waafaqaayo fii arbacatin afar ayuu min casharatin toban uu ka raacaa marka nactiga ou hadda waafaqayo keewey uga ekaanayo sidaanoo kale oo kii xaqiiqiga ahaa wey kaasaa afar toban ku raaci jiray marka matbuuciisa waafaqaa sida nactigaba xaqiiqiga matbuuciisa oo toban uga waafaqo ayuu casfubayaankuna wuxuu waafaqaa yani matbuuciisa kii ou raacay bu kii ou raacay ayuu waafaqaayo afar ayuu toban ka raacaa fii waaxidin mid wuxuu ka raacaa min awjihi icraabi alaaati awjihi icraabkii saddexda ahaa oo alrafcu walnasbu walkhafdu ah ayuu ka waafaqaa ayuu ka raacaa waa ko wa fii waaxidin mid kalena min atadkiiri wataniisi buu ka waafaqaa labnimada iyo dajignimadu ka waafaqaa wa fii waaxidin mid kalena min atacriifi watankiiri macrifanimadii iyo nakiranimadii buu ka waafaqaa wa fii waaxidin midka afraad ee ugu dambeeye yani maarata matbuuciisa ka waafaqaahi min alifraadi waltasmiyati waaljamci kelinimadii iyo labadii iyo jamciiba ayuu ka waafaqaa mid unbu ka waafaqi weyan waaxid buu ka waafaqaya weyan marka halkaasi waxa uu waafaqay waa nactigii xaqiiqiga ahaa ayuu waafaqay weeyaan nactigii xaqiiqiga ahaa ayuu waafaqay halkan meeshan dambe wayasixu fii casfi lbayaani an yucraba badela kullin fi lgaalibi uu kuleeyahay wuxuu rabaa inuu kuu sheego casfubayaanka waxaa la yidhahdaa meeshii cadfubayaan ku banaan yahay bedelna waa ku banaan yahay meesha cadfubayaan uu ku banaan yahay oo suuragalka in casfubayaan laga dhigo badelna laga dhigi karaa saasuu wadaa wayasixu ansixi wayasixu fii في عطف البيان عطف البيان كدحدي سيحا أنصحي سورة جلعة أن يقرب إلا يعرابه يعني عطف البيان كي إلا يعرابه أو عطف البيان من اللي يعرابه هل كاس يعني كاس وكلوي أن يعرف أن يعرب عطف بيان عطف بيان أن يعرب إلا يعرابه عطف عطف بيان عطف بيان من اللي يعرابه ومدويا يعني. وحتى لو سورجل وأن يعرض إلا يعرضه بدل كل يعني سيدة شارح هذا سيكون عن أوك الغالي فغير أن يعرض بدل كل أبو السير مثل معنيه يحول ويصيح في عطف البيان وحتى سورجل سيدة شارح هو سيكون أن يعرض عطف بيان يعني أستطيع عطف بيانه أن يعرض إلا يعرضه عطف بيان حالة كون عطف بيان له أستطيع عطف بيان إلا يعرضه وسيرجل وحتى سورجل سورجل وأن يعرض إلا إعرابه بدل كل من كل بدل كل من كل إلا إعرابه وسير جلوي يعني وما تأيديه جرين ما صح بيانا صح بدل ما تأيديه جرين وين حاضرين ماشي أو يعني البيان أو أنصحه بدلنا وأنصح يا إن لقد بدلنا وسير جل إلا لبح على أكو خلاف المهيين لبح على لبح على أم بكبحي في الغالب أنت بدل يعني في الغالب يتأذي في غالب استعمالاتهم محادة استعمال كودة إركودة بدن حديث عطو بيان في عطو بيان لا يعرابه وحسور الجلة بدل من لا يعرابه فاسو كل يديره يعني لا محل بجواز إعراب عطو البيان بدلا عطو بيان في إن بدل لا يعرابه أيام مارس البنانان شهر البنانان تهي هي استعمالان مركز خرج بالغالب حالة كل غالب مرضي كلية لما حالة كل بحي سوية لما حالة بحي سنة وكاس وشك هذه قرية وأركب بنتاوي إن شاء الله تعالى سرعة وأركب بنتاوي هل كانت الحكومة سيدة حديث ورجل أي كهي يعني أبو حسن عمر أباتر هذا إنا عمر هذا بدل أتبعون لبا سبب إنا بدل نسبه شرطه كاسو كلا إبيرا إنت حكاية بحي عصر البيان في أي كسر بحي عطف النسخ أيها الدهال كان مثلك اللي يبري دونه إن شاء الله تعالى وأما عطف النسخ عطف النسخ وحال إلى هذا مثل حروف وسوية عطف النسخ المعطوف بالحرف عطف النسخ يعني مثل عطف النسخ مثل حروف وكان إلى هذا وحلقوا عطفاي فهو مثل تعريف كيسو التابع مثل راعوه يعني وهو راعى الذي قبله هو الراعيه الذي كاس يتوسط بحيثنا بينه عطف النسقاتي إيه بين متبوعي كان راعو أسدا كان راعي أسدا أو متبوعي للراعي أو بحيثنا حرف حرف أو بحيثنا حرف أو من هذه الحروف العشرة من هذه الحروف العشرة سواء كان حرف كمد أه كل بحيثنا يا ليلى سواء كان حرف مثلث أو شيء دونويا سواء كان حرف يعني midka asaga iyo cadadka iyo macduufa caleyhiga dhexdooda ay geli doono tobanka xaraf ay geli doonaan taa ayaa cabsulnasaq la yidhaahdaa cabsulnasaq ayaa la yidhaahdaa buu leeyahay yani hadda wuxuu leeyahay tacbiirkan cabsulnasaq la yidhahda waa istilaaxa suufiyiinta weeyaan isagaana mutadaawi lahu aada loo garanaya ama siida weyihi iyo asxaabtiisa waxay wuxuu leeyahay yusamuunahu baara sarika ayay yidhahdaan لأن هذه الحروف لأن هذه الحروف تفيد تشريك ما قبلها لما بعدها في الإعراب حروف كان waxa ka dambeeya waxa ka horeeya ayay icraabku inay la wadaagaan ayay faa'iideynaysaa markaas wuxuu u bixiyey baabu sarika bay dhahaan sidii way asxaabtii saas ku magacaabeen baabu sarika ayuu la yihiinaya laakiin midka mutadaawalka ah ee aada loo yaqaano waa cadfu nasab in la yidhaahdo waa cibaara kuufiya weeyaan wahiya tarinka xarafee يعني المعطوف كي معطوف عليه يتحلى يبجلنسه الواو ويديه والكاء ويه وثم ويه وحتى ويه وأم ويه وأو ويه وإما ويه وبل ويه ولا ويه ولا كله كلام تحرف ويه مركز طويل كافي كلام أيام إما هذا مركز صالح مرة يقوليه وفي رأي البعيد من بأورنايا إما إما هذا إلا مراد إما إن حروف العطف اللي لقد جاء musanifkan uu ka hadli doonaayo waan arki doona insha allahu tacaala marka taas waa daciif in lagu daro xurufulcadfiga buu leeyahay kasabcati tobankaas todoba toban baa soo sheegnay sooma fasabcatu luwalu tobanka hore fasabcatu todobadiiba aluwalu horeysay todobada horeysay waa kuwa waa alwaaw kasoo bilaw ilaa ima aan ka imaano weeyaan ima lagu soo gaaro waxa waaye alwaaw walfaa wasuma xataa waamu aw wa ima todobadaas weeyaan ilaa ima laga soo gaaro todobadaasi taqtabi tashriika fi lcraabi wاlmacnaa taqtabi waxay keeni todobadaasi waxay keensanaysaa yani atashriika wadaagsi oo bayna taabici wاlmatbuuci ah kan kan raacay iyo kan la raacayba waa cadabka iyo macduufka iyo macduuf calayhiga weeyaan wadaagsi oo kulla craabay iska wadaagsadaan waa xagga lafdiga weeyaan icraabka waa xagga lafdiga wey walmacnaana iska wadaagsadaan oo masalan haddii mactuuf calayhiga oo hoos dhigan yahay mactuufka oo dambe gadaal ka imaanaya xarfa casriga ka dambeeya waa la hoos dhigi hadduu gabanyina waa la goyi hadduu reebayina waa la reebi hadduu kordhigina waa la kordhigi waa xaggii icraabka iyo lafdiga weeyaan walmacnaa buu yidhi xagga macnahana wuu iska waafaqaya yani waxa weye istiraad buu keenaya wadaagsi kan dambe inuu kan hore macnaha la wadaagsado buu keenaya weyan waxaa loo jeeda liana maa qablahaa in kaana musbatan famaa bacdaha kadalika wain kaana munfiyan famaa bacdaha kadalika waxa weeye xuruuftan xuruufulcadsiga waxa ka horeeya oo ta matbuuca ay haddii ou mid musbada ou yaho nafyi iyo diidda aynan gelin ya oo muujab ou yahay ilaaba wax ka dambeeyana muujab uu noqonaya waxa yani ilaaba waxaan ujeeda ilaa maahan xuruufulcasrigaan ujeeda xuruufulcasrigaan ujeeda waxa ka dambeeyana musbat bay noqonaya waxa xuruufulcasriga ka horeeyaho oo matbuuca ihi haddii ou yahay yani maaragtay nafyi ou yahay diido ou yahayna xuruufulcasriga waxa ka dambeeya nafyi bay noqonaya macnaha saasuu ujeeda istilaaf filmacna waa taa weeyaan wahalaaatu saddexdii albaaqiyatu ee soo hartayna saddexa soo hartay waa kee waa bal iyo laa iyo laakiniga saddexdaa soo hartay ayaguna taxtabi waxay keensanayaan tasriikaalcraabi icraabka wadaagsigeedii ayay ay keensanayaan weeyaan yani waxa weeye xagga lafdiga inba iska waafaqaya macnaha kuma waafaqayaan weeyaan tasriik alcraab marka lagu leeyahay ayuu keensanayaa wuxuu u jeedaa fayakunu almactuufu biha kan ayaga xuruufulcasriga wax lagu ictiraabay wuxuu noqonay oo macduuf calayhiga mactuufka ehe dambe wuxuu noqoni musaarika la mactuufa calayhi fi lafdi faqad lafdiga oo keliya ayuu musaarik la noqonaya la wadaagsanaya wey duuna almacna macnaha lama noqonaayo wey ujeedaa macnaha lama noqonaayo haddii ou xuruufulcasriga waxa ka horeeya nafyi yahay isagana nafyi noqon maayo xuruufulcasri wax ka dambeeya hadduu musbat yahay inuu musbat noqdo oo macnihii oo la wadaagaayo ma imaanayso weya laakiin xagga craabka ujeed craabka waa ku waafaqaya weya waa muslim soo maaha waayo imaamka kuli marka wuxuu yihi marka ay fil icraabi oo fil lafdi iska waafaqayo wey fain cadafta haddaad xirto bihaa xuruuftii haddaad ku xirto calaa marfuuci kulla jabay korkii haddaad ku xirta rafacta waad jabaysa midkaa marfuucaah ama marfuucun lafdan ha noqdo ama marfuucun taqdiiran ha noqdee ama marfuucaasi isim ficil wuxuu doonada ha noqdee haddii aad midka kale ku xirtaa asagana sidoo kale isagu lafdan iyo taqdiiran buu lamid noqonaya weyaan waayo aw calaa mansuubin fain cadafta haddaad xirto calaa mansuubin kulla kordhigi haddaad xirtaahi nasabta waad kordhigi isagana kii aad ku xirtadaad u kordhigaysaa wey aw calaa maqsuudin kulla hoos dhigay ayaad ku xirtay haddaad ku xirtay sifadta waa hoos dhigaysaa wey aw calaa majzuumin baad ku xirtay majzuum kula reeray haddaad ku xirtaa jazamta waad reeraysaa weeyaan irkiiya marka tusaalaheeda ku siinaya naxwi qowlihi tacaala yani naxwi qowli ka wey aad tiraa sadaqa allahu warasuuluhu hadalkaadi wix lamida aad tiraahda wey sadaqa allahu warasuuluhu hadda waxay tahay waa isim isim lagu cadfay weeyaan isim isim lagu cadfay wey sadaqa waa ficil maadi allahuna waa faacilku waa marfuuc waa gebanaysa ma jeedi wacalaamatu rafci babisfaarsia warasuuluhu waa inaad tira allaanka gudaa warasuulu allah xarfu cadfin rasuulu macduufin calaa lafdi jalaalati oo allah ah walmacduufu cala marfuuci marfuucun wacalaamati rafci maxaan leenahay damatun daahiratin fii akhirihi rasuulu mudaaf lahu mudaaf ilayhi mabniin cala dami fii maxali jari kaas waa isim isim lagu cadfay oo saxaabati rafci yaalla weeya tusaalihiisi ayadoo marfuuc ou kula yahay maxaa yeele macduufkii oo allah macduuf caleyhi allah ayaa jebna macduufkana la jebaa isagana waman yudic illaha warasuulahu baa lamid ah waman yudic illaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima wey waman axadkii yudic illaha alla ateeco warasuulahu rasuulkiisa ateeco faqad faaza waa liibaani fawzan cadiiman liibaan wey marka manka jawaabo shardigeedii faqad faaza fawzan cadiiman taas meesha ka xadfan dhacaysaa weeyaan من هو اسم الشرط الجازم يجزم فعلين الاول فعل فرد والثاني جوابه وجزاؤه متسمها وفعل فرد هي مجزوم بمن وعلامة جزم السكون وحركة بالكثرة تخلص من التقاء الساكنين على الإلهة سئل ما هو تبقى إلانا التقاء الساكنين كالله تبقى بركة إلا الليلية الله هذا فعلك يعني فعلك بلد السكرة هي أو من فعل مقام الناس تجريه الله هو مفعول به منصوب علامة نسبه فتحة دائرة في أخيه ورسوله الله حرف عطف رسولا معطوف على لفظ الجلالة والله على العطية والمسلوب على والمعطوف على منصوب منصوب على متنسب حتى ظاهرة في آخر رسول مضاف له مضاف إليه حتى وحوي واسم اسم الوعد أو هدنا منصوب وهو حالة النصبية الكرائن آمنوا بالله ورسوله ذلك عشان كلمة بالله ورسوله لا تلوث به آمنوا وفعل أمر المبني على حد النور وهو الجماعة وفائله بالله الباء حرف جر الله يعني ما عرفت مجرور بالباء وعلامة الجر كثرة ظاهرة في آخره ورسول الله حرف عطف الرسول معطوف على الله على لفظ الجلالة التي هي الله الله عاوية والمعطوف على المنصوب على المجرور مجرور من علامة الجر كثرة ظاهرة في آخره ولا هي بداية مركا أيوة اسمه لا اسمه للتعفي أو يعني حالة الجر يا لويا حالة الجر يا الله لأصبروا ونحو قوله تعالى بالله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم وإن تؤمنوا هدات رميسان الله وتتقوا ربي من التعبتان يؤتكم الله وقل إذنسيني أجوركم أجركم أجرياتي من إذنسيني ولا يسألكم الله من إذن سؤال مايو أموالكم حولهم إذن سؤال مايو وإن تؤمن أنت وترضيه إن حرف سرد الجازم يجزم الفعلين الأول فعل سرد والثاني جوابه وتساوي تؤمنون وفعل سرد النون مجزوما بإن علامة جزم حط النون وهو الجماعة فاعل مبني على تكون في محل رفع وتتقون في وقعة تنتهي نجد فعل فعل وقعة طول أولينا لم يجد في حالة الجزم أي اللام مجزوم أي تلوي وتتقوا الله حرف عطف تتقوا معضوف على تؤمنوا سنة انت من اذا فرق اعطنت وفعلت باليالة والمعضوف على المجزوم مجزوم تراه وعلامة جزمه حتى الليل وهو الجماعة فاعله ويان يؤتكم توتا جواب شرط بها يؤتي جواب شرط جواب شرط بإل مجزوم مجزوم علامة جزمه حتى حرف العلة وحنا لو هي الياء يؤتيه آتمان يؤتي الله يفعلك وهو يؤتي يؤتي ذاك من آتادي أو أعطاءه الأوكرة أي لم لم يكن لما مفعول هذا متى كاب كور مفعول أول كريم يدير بدنا مفعول ثاني يدير ولا يسألكم سألنا الله مفعول هذا متى وحين تعصبت يؤتكم تأتي تعصبت يؤتكم يديركم إن كنوا ولا يسألكم يعني يسألنا فيه يسأل معضوف على يؤتي لأنه والمعضوف على المجزوم مجزوم على المجزوم السكون والله كاب سألنا لن مفعول هذا متى هذا كابك هره كنت هره والمفعول أول في أولا كان مفعول ثاني جديد ونقنا يا ويا والواو واو واو وحلوة التاهي لمطلق الجمع أي اسمنات عرفت أنك معاني جديد مكتونة يا بكوت المعايا مطلق الجمع باسمنات ويا يعني لمطلق الجمع بحوشه بين المعدوف والمعدوف عليه في الحكم الذي المعدوف عليه بمعنى أنه ليس تعرض بتقديم ولا تأخير ولا معية على سبيل الظهور ولا على سبيل الاشتراك يعني تاس وكله يقولون مطلق الجمع بحوجه ده لماذا قفل الاستحرايو لماذا قفل الاستحرايو لماذا اسمه الاستعاد سيء والاستحرايو وقمت أما استمر هي ناجين أما متكوفة فوه الرأي أو معطوف عليه هاف الرأي أما معطوف هاف الرأي صرف الكلام له مطلق الجمع موسى بناتيه يعني يحصل له ترتيب وتراخي waxaa soo dhan waxaa la sheegayo mala ma soo gelayso wey waayo limutlaq aljamci bay ku sugnaatay wey wuxuu qawlihi tacaala wuxuu qawlika wey aad tidhaahdo jaa zaydun wacamrun qablahu aw macahu aw bacdahu inta bayaa noqon kartaa weeyaan soo ma jeedi jaaءa zaydin baa yimid wacamrinna wuu yimid wacamrin qablahum uu yimid weeyaan way ku ixtimaali kartaa inuu zayd intu yimid zaydkii imaatiki ku dambeeyey la hormariyo wacamrin camarna qablahu qabla zayd buu yimid ay noqoto zayd bu inuu ka horreeya dhici karto laakiin sheegista zayd la hormariyo ama macahu buu yimid iskumar bay yimaadeeno jaa zaydin wacamrin baad dhihi kartaa laba shay iskumar yimid waa isla casbi kartaa ama bacdahu baad dhihi kartaayo waxa weeye bacdahu buu yimido zayd baa horreeyey camar baa dambeeyey inta waad dhihi kartaa marka kow doonada ha noqdo waa isku casbi karaa jaada waa ficilkii zaydin waa faacilka alwaaw xarfu casin camrun macduufun calaa zayd walmacduufu cala lmarfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damika maarka fi aakhiri walfaau fadii litartiibi iyo tacqiibi bay usugnaatay weeyaan fada tartiib bay usugnaatay tartiib maxaa la yidhahdaa bian yakuna almacduufu biha mutaakhira cala lmacduufi calayhi midka macduufka ah ee la xirayo waa inuu yahay mid ka dambeeyo macduufa calayhiga inuu ka dambeeyo baa la rabaa watacqiibina waxay la ordin marka kala dambayna tartiibka sooma jeedo tartiib waa inay kala dambeeyaan oo midkood oo horeeyo tacqiibina way tusinaysaa tacqiibkana waxaa la yidhahdaa bian yakuna almacduufu waaqican caqiba almacduufu calayhi mutasilan bihi bilaa taraakin walaa muhlatin baynahuma wax taraakiya iyo muhlo wakti u dhaxeeya iyadoon jirin mar alla markoo yani tartiibkii kala horeynta ay timaado isla markiina in lala cerbiyaa kusoo xigtada baa la rabaa مثل قوله تعالى ثم أماته فأقبره فما أماته الله بني آدم في إنسان كياء الدلي مركي الدلي فأقبره يا بني مد ماركي يعني قبري وهي قبري مد جميعكي وليه وأيضا لك إلى على سبيل النعم يعني امتنان الامتنان بالنعم أيام ليس النعمة إلى يدك قلب السنة حيالا بني آدم كينا يتأثروا قدعوا قلعوا لآساهم faaida ugu jirtay ila umuurtii iyo silaacii iyo wixii dambaa kala dadafi lahaa qurinkiisa nabasanku ka qabsan lahaa waa macno ilaah u siiye weye oo lagu dallabaysana inuu mid qabri galo maarata la qabriyeeyo oo yeelo wey faakbarahu allah wuxuu ka yeelay yani maaragtay mid qabri uu qabriyeeyo wey marka maxalshaadki waxaa waday qofka markuu dhinto waa la dedejiye horaa laga aasaa sooma uma amaatahu wuxuu dilay allah amaatahu faakbarahu fadaas weeyaan amaatahu wuu dilay markuu dilayna faakbarahu maaragtay yani mid qabri galo ayuu ka yeelay allah subxaana watacaala weeyaan amaata waa ficil maadi mabniyin cala alfatxi faacilku waa allah oo damiir mustakiro huwa ah huwda waa mafcuulu bihi mabniyin cala dami fi maxal nasbin yani sada waa xarfu cadfin sadan oo faakbarahu ku jirtaa alfaa xarfu cadfin baan oranayna أقبرنا وفعل ماضي يعني مارتي مبنين على فتحه هو بتاعك وبنين كسر الله إنه قناية هو بني مفعول به وإنسان كيه مبنين على بني في محل نصب يعني أمات الله الإنسان فأقبره سيمر كل شيء لم يكن لك هذا عدد كافي يعني وحي فعل ماضية يعني كما ماضية متعدية لا فعل ماضية متعدية لك تراكي متى إليه tartiib oo horta maydka horey dhimashada iyo qabriyeynta yaa horeeyo ina qofka dhinto horeeyo qofka meel qabri lama gelinayo uma markuu dhinto kabacdii baa qabriga hadana la gelinaya tacfiifkaasi kuugu misaaliyo wey wa uma suma ayaa ku dhigta sumadana waxay faa'iideysaa bitartiibi iyo taraahi way faa'iideysaa tartiib waataan soo sheegnay yani tartiib oo bayna alcasri wamacduuf calayhi oo macduuf calayhi soo hormaro cadabkuna uu dambeeyo weeya taraahina way faa'iideysaayo waa inay mudlo jirtaa wey zaban inuu jiro macduufkii macduuf caleyga inaysan isla cirbinin wakti uu u dhaxeeyo baa la rabaa naxu qowlihi tacaala uma idaa saaa ansharahu allah haddii uu doono ansharahu insaanku waa u soo saaraa weeyaan uma idaa saa ansharahu yani waxaa ku saxibta meesha amaata faaqbarahu soomaayi marka qabriga la geliyo allah markuu doonabu haddana ansharahu soo saaraa marka insaanka qabriga la geliyo iyo marka lasoo saarayo wakti dheer baa udhexeeya sooma wakti aad u dheer baa udhexeeya sunnada marka waxay faa'iideynaysaa taraaki iyo tartiib labadaba way faa'iideyni weyaan insana way ka ficilmaadeen walcadfiba xataa xataa oo wax lagu cadfaayo qaliilan mid yar wey xataa in wax lagu cadfaa qaliilan fi kalaami alcarabi carabka carabta hadalkeeda aad ayuu ugu yaryahay kuufiyiinta ayaga bilkuliya mawaala inkareen leeya oo masala ankaraga kuufiyiina bilkuliyati leeya waxana waxay ku ximbaareen maxay qowmihim hadalka ay yidhaahdeen carabta jaa alqowma xataa aduunka iyo wara-aytu lqowma xataa abaaka wamarta bilqowma xataa aduunka calaa ana xataa fiihi ibtidaa'iya inay tahay waana maa bacdahana calaa idmaari caamilin inuu qabo wadiya yani maaragtay liljamci bayna mutacaadifeyn caamil in loo as- loo qariyo ayuu qabaa buu leeyahy caamilaan as loogu loogu maaragtay loosoo qadaraya halka ugu jiro buu leeyahy xataa bina ibtidaa'iye wey ee madaba aytuu leeyahy in laisku cadfo oo xataa caadifo laga dhigo kuufiyiintu waaba diidan yihiin marka laakiin sheekhan uu kuu sheegayo in xataa caaqifo laga dhigo wax lagu xiraahi aaday u yartaa fi kalaam alcarab buu leeyahy walidaalika ayuu shuruudan u dhigay marka xataa wax lagu cadfayo xataa marka wax lagu xiraayo shuruudan bay leedahay wayustaradu fiihi cadafkii oo maaragtay oo xataa lagu wax lagu cadfaahi waxaa loo shardiyeeyaa an an yakuuna almacduufu biha yani kan lagu xiraayo ayada kan lagu xirayaahi xataada inuu noqdo ismin inuu isim noqdo xataada wax ka dambeeyo wey macduufkaas waa la yidhahda ee wax ka horeeya maa macduuf caleyha saa la yidhahda horta waa inuu isim noqdo waa hal shardi wey isimkaasna oo hadduu ficil noqdo waxba laguma xiri karo buu leeyahay isimkaa shardiga labaad waa inuu daahir yahay hadduu damiir yahay waxba laguma xiri karo weeyaan oo ma odhanaysid qaama naasu xataa ana inaad tiraahdo kaleeto ana aad ka dhigto xataa waxa lagu cadfeeyo damiira lama ogola buu leeyahay midka saddexaad waxa weeye waa inuu noqdo wabacdan min almacduufi calayhi yani qayb macduufi calayhi ka mida waa inay noqdaan weeyaan isimka laftiisa oo xataada ka dambeeya macduufka ah qayb macduuf caleyhiga ka mida oo xataada ka horeeyo waa inay noqdaan weeyaan midda afraad waxa weeye wagaayatun lahu inuu noqdo baa la rabaa waa shardigii afraad weeyaan haayo inuu noqdo yani macduuf caleyhiga ayuu haayo u noqonaya haayana waxaa la yidhahdaa macna algaayati waxaa la yidhahda aakhir shayi sawaun kaana gaayatan lahu fii ziyaadatin aw nafsi lxusiyeyn macna weeyaan wara soo tirina halkaas araxa waa arka doontaa marka inuu raayo u noqdo oo aakhir shay inuu noqdo shayga kale mid dambeeyo inuu noqdo ayaa loo jeedaa wey afarkaas abdi markii la helo bay xataada caadisa noqonaysa xataada markaas caadisa noqonaysa waa inuu isim yahay macduufka waa inuu isimkaasi daahir yahay waa inuu isimka macduufka ay bacdi min almacduufi caleyhi inuu yahay ka lagu xidhaayo qayb kamida tusaalaha aada ugu cadaan doona inuu raayo noqdo oo kii ugu dambeeya noqdo aakhir shay inuu noqdo afarkaas wey marka qowlka aad tidhaahda weeye akaltu samakata xataa ra'sahaa binafdi la akriyo inaad kor dhigto akaltu waxaan cuna asamaka malaygu kalankidaan cuna xataa ra'saha yani waxba kama tegin waxaan ka tegin aakhirkeeduna waa cunaye hadda fiiri xataada waa ra'sa midda lagu casbay sooma asamakatana mafcuulu bihi wey waa mansuub wey ra'saha marka saasaan leenahay akaltu waa ficil faacil asamakata mafcuulu bihi wey xataa markaan icraabayno waxaan leenahay xarfu haayatin wa nasbin baan odhanayna hadda xarfu haayatin wa nasbin ama xarfu cadfin wa nasbin baan odhanayna maya xarfu yani xarfu cadfin iyo xataada xataada waa xarfu cadfin iyo haaya waa la dhihi karaa xataa xarfu haayatin wa cadfin wey ila waxba hadda ku cadfay maayo xata xarfu haayatin wa cadfin baan odhanayna ra'sa waa mactuufun cala sanaka sooma sanakadaasa ku cadfayna way kor dhigan tahay والمعدود على المنصوب منصوب على مثل في حسن رأس المضاف هامزة في لغة من على السكون في محل جر مركزينه هذا حتى هذا اسم تقدم يا رأس دينه متى عاد تسلم قلبه رأس هرت واسم وقلب الكوريان اسم كائن غامر وهنا وهو ما يدمر ما اسم كائن إلى السمكة كان بعض من المعدود عليه إلى الرأس إلى هذا العلم كلهم تأكل زمان وقير كلمة الليل رأينا من الليل في جدا لو الملح أو جدا لو انت تلوى لسواءنا ملح بنان ويجوز وحا بنان الجر خصيبنا يا بنان يهي والهوس بيه له أي ما بعدها حتى لو حكدم بيه معذوبك له من معذوبه معذوبك حتى لو حكدم بيه هاصبه أيضا هو بنانته فإنه كو بنانته calaa ana xataa xataa in laga dhigo jaaratan jaaro in laga dhigo midii xoos dhigayso xurufuljabka wataan kusoo marnay kalaa taqadama fi lmakfuudaat wataan kusoo hormarnay oo masalan waxaad dhihi kartaa akaltu isla misaabkan laftiisa wey akaltu samakata xataa ra'sihaa baad dhihi karta hoos dhihi karta oo markaa waxaa leenahay xataa xafi jarri ra'si mujrimin xataa wacalaamati jarri kasara gaarika fi akhirihi saasaan leenahay ويجوز وحكله كو بنان الرفع ذا بنان له لما بعدها أي من معضوفين معضوف في إلا جد حتى ولو عطفه أينا وكو بنانك فلا يجب بنانك على أن حتى حتى دي ولا يتهي ابتدائية الابتدائية ولا يتهي أو هذه الابتدائية حتى لقبله رأسها محل السماء مركز دين لجده ورأسها أنا رأسي بموسى لبيه مبتدأ من ويريان والخبر خبر في رأسي بنه منتدها خلق في سنة محلوفها بأيها هذه لسوق الدرسان وحوي أي حتى رأسها مأكول أبيه الخلوي ومثلا وحوي أكلت سنة تباتا كلهم كده عين مارت ملايين كده عين حتى رأسها متى ترالي حتى رأسها ملحوهنا مأكولا كل علوي حتى رأسها بطعر وجب رأسه مركا حتى أبي وابتدائية مركا سوق الأعراب رأسه لو مصدق يعني مأكول انت محدودك انا وخبر كودي مرفوع وعلامة رفع اذا كانت في اخره حتى انت سنغيث طبعا وامر حروف العطف لامتى تكمدة امت وام امنة لطلب التعيين باستجناتي يعني وحا لو جديد قفك مخاطب كأه لبس الكود إلا وقل تعيينية طلب كودة تعيينية طلب كودة أي أمت لو جديد قفك لها بليل baa waxaa maaragtay litalab tacyiini min almukhaaaba liaxadi shay-ayn saasoo kale weya walastoodaad rabtaa inaad kala ogaato markaasaada masaanaa mise waasaan amta sidaasaa loogu talagalaa buu leeyay goorma laakiin amta litalab tacyiini ee caadifa noqonaysa in kaanat hadday noqoto amtii bacda hamsatin hamzo gadaasheed hadday dhacdo hamzada oo daahilatin jilayso calaa axadi lmustawiyeyni calaa axadi lmustawiyeyni labadii yani sinaa oo agtaada ku sinaa yani labadii adiga agtaada ku sinaa midkood haddii ay daso weeyaan oo masala waxaad leedahay yani hadda fiiri waxa weeye azaydun cindaka am khaariji baadin warjaydinka la yidhaahdo miyaa agtaada joogo mise khaarij baa joogo marka labadooda kaasaad weydiinaysaa yani azaydun cindaka am khaalijun waa laba shay oo siman wey marka waxaad su-aalaysaa yani qofka mutakalimka darigiisa buu u jeedaa waxaad weydiina labadaasi keeda agtaada ah oo masalan waxaa kale uu leeyahay masalan haddii xuleeya saarix saarix oo kale fa ida qiila azawjun cindaka am camrun haddii qofka la yidhaahdo fa huwa caalimun wuxuu ogyahay biana axadahumaa cindaka midkood inuu joogo ayuu ogyahay oo ka warqabaa weeyaan wuxuu garanaya qofkaasi labadooda mid inbaa kula joogo laakina wuxuusan garanayn laakinahu daahilun bicayni midkaa kula joogaayo mazayd baa mid waa camar ayuusan xaqiiqada u helin weyaan marka amka bitalab tacyiin midkoo yahay inaad cayintood toogto markaasaad leedahay yani waxa weeye camrun baa dhihi markaasoo kale jawaabti yani cindi camrun oo kale weeyaan amase khaalid baa joogo ama zayd baa joogo saasoo kale u tacyiininaysaa weyaan وأو أو من التخيير والسجناتي خيار تخيير بين ريسينا الولاية للتخيير بين المتعاطفين ولما السعد طيئه يكون من بين ريسينا أي مباحة أما الضمين رجوع ضمين أو بعد الطلاق جورس جلاسة إلى أهاتي ولسكت من الأول أسجناتا جلال أو الإبهام أو التفسير أو أسجناتا أو بعد الخبر أهاتي أو ما لبلا معنى إليه ولا يجب وأسمع معنى إليها أو ذا مركع بعد الطلب caadisa noqonayso bacda talab talab gadaasha marka caadisa noqonayso waa inay litakyiir ay katafiso macnaha beeransiin in loo dejiyo ama iraaxo in loo dejiyo laakiin haddii bacda khabar la dejinaayo oo bacda talab aan la dejinaynin khabar gadaasha haddii la dejinaayo imaa inay shaki noqoto oo imaa inay ibhaama noqoto oo imaa inay tafsiir noqoto saddexdaa un bay mid noqonaya marka kii hore takyiirka ahaa wuxuu ku yiri naxu qawlaka aad tidhaahdo wey تزوج جلدا او اختها يعني وصي هديك السورة قال اهين تخييرك حيمانية جمعيك اللبدا شهدين السورة قال اهين الا كل مليون اي تخييرك ايمانية bay raysiinta imaanaysaa hadda laba gabdhood ay kala dhasheen hinda iyo gabar la dhalatay nikaax ma lagu kulmin kara hal mar oo keliya ma yeelin waanta dhinacoo dawla dawladaa taallo qur-aanka reebay qofka muslimka inuu laba gabdhood ay wada dhalatay oo nikaax ku kulmiyo waa mamnuuc wey lama ogola diin ahaan waa mamnuuc wey marka haddaana la kulmin karin khiyaar baa uleedahay marka mid un dooro wey tasawad guurso indan gabadha la yihahdo guurso aw haddaadan ayaga guursan ogtaa walaasheed midka horta dooro weeyaan marka yani taa waa takhyiirkii kuugu misaaliyey hindan way ka dhiganta ukta waa lagu cadfay ow xarfa cadfi qofka macduufan calaa hindan waxaa weeye midka kale ibaxadana jaalis wajaalis culamaa culamadii la fariiso ay jihaada la fariiso ee taa waa kulmin kartaa sooma yani inaad jihaadana la fariisato culamadana inaad la fariisato labada waa ku suura gala wey ee wax lagaa manciyo maaha marka yani waxa weeye ibaaxo wey waa ku banaan tahay kaa rabta la fadhiiso wey ama kan la fadhiisa marka ibaaxa la yidhahda jaalis waa ficlu amrin faacilku waa anta alculamaa mafcuul bihi wey aw xarfu casbin aljihaada macduufan cala alculamaai walmacduufa cala mansuubi mansuub wey walishakiba awda u sugnaata ay idhaami qariib idhaami jamiil wixii macnihiisoonan la waadixinin baa la yidhahda aw tafsiila ama kala saarsaarid oo bacda alkhabari haddii ay ahaato weeyaan khabar dabadi bacd alkhabar haddii ou noqdo weeyaan marka markay sakiga tahay naxu qowl qowlihi tacaala weeyaan sakiga misaalkiisa labisnaa yawman aw bacda yawmin markay hurdada ku taasaceen bay waxay yidhaahdeen nimankii ahaa asxaabulkaafi bay laga sheekeena sooma qaala kan labistum fi lardi cadada siniin qaaluu labisnaa yawma may taas waa waa suurat waxay ahayd waa iyaga lafteeda waa lagu dhihi karaa sooma suurat suurat muminiin sooma قال كم لبثتم في الارض عدد السنين قالوا لبثنا يوما وبعض يوم هي لبثت بين غنكر لبثنا يوما وبعض يوم يا اه ايه ناس اللي هدي اصحاب الكافر اللي يرادنا ولا يجي سنة ايدي سي نحن نقص عليكم ماذا ولقد بعثنا ولقد بعثناهم طيب طيب لقد بعثنا معهم بس يقول لي عيد السجل وطلعت عليه الوجه وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما وبعض يوم ولم يصير بالمركز كانوا يقول كرا كوا قيامهم يرى آيات بصير كلهم لبثنا يوما يوما يوما معروف وبعض يوم دام يوما مركا وخلقت كثير من من معلم بيت الانسرتين مثل بعض اليوم الجيدان فكذا قالوا أيضا مقدر هالباية marka saki baa la yidhaha awdaasi waa aw listaki baa la yidhahdaa wey aw listaki wey yowman labisna waa ficlu faacilin yowman darfi zamaankaas mafcuul bihi wey awda waxa weeye xarfu cadfin bacda daatin macduufin calaa labisna wey bacda mudaaf yowman mudaaf ilayhi wey iimaanka marka uu yahayna waxa weeye waina aw iyaakum lacalaa hudan aw fii dalaalin mubiinin taas wey waina anagu haddaanu yani nabi maxamed iyo waxa weeye asxaabtiisii ow amase iyaakum idinka mushrikiintaa midkoon unbaa la calaa hudan hanuun korkii ku sugan ow amase fii dalaali mubiinin baadicad dhexdii ku sugan weeyaan marka nebiga iyo asxaabtiisa wayna ogaayeen allahna waa ogyahay in ayaga hanuun ku sugan yihiin laakiin ayaga la iihaan gelinaya iihaan gelina la yidhaahdaa iyo inaysan digin oo markaa yidhaahdaan bal alla ilahi hadday arigu sidaa yahay midkoodna hadduu yahay ayaga way tanaasulaan oo bal xaqan raadin asla raadin inay yidhaahdaan wacalaa hudan aw fii dalaali mubiin marka aw iyaakum yani intaan hore maahan leeyihin lacalaa hudan aw fii dalaal intaasa ka ficnaan lahayd saarixa hoos ka odhanay lacalaa hudan aw fii dalaal waina aw iyaakum hadda bacda alkhabar miga dhacdo maya waina bacda alkhabar ma dhicin waina aw iyaakum sooma waxaweye ow fii dalaal mubiin taasa tacbiirka ficnaan lahaa hadalka aada meeshaan lagu qabanaya ninka ibn hisaama aada u naqdinaayo saarixaad arki doontaan insha allahu tacala taasna iihaamkiibu u jeedaa wey tan oo maaragtay tafsiirka ahna waxaysalaka loogu dhintaa biqowlihi tacaala waqaaluu kunuu huudan aw nasaara waxay yidhaahdeen yuhuudi waxay yidhahdeen kunuu huudan yuhuudmuda nasaaradina aw amase nasaaradina waxay yidhahdeen kunuu nasaara saasoo kale wey macnuhu oo ma aha yuhuud iyo nasaare in mid noqdo macnaheedu inuu la imintaa maaha yuhuuddana waxay leeyihin kuna yuhuudan nasaaradana kuna nasaara bay leeyihiin yani saasoo kale bay leeyihin marka kuna yuhuudan yani yuhuud noqda aw amase nasaare noqda oo nacmina tafsiir yuhuudka noqonana idinka nasaare noqda kuwiina nasaare noqda saasoo kale waa tafsiilo wax la kala saar saara weeye tafsiil wax la kala saaraya weeye marka aw nasaarada yuhuudda mid bay ku cafan tahay walmacduufu cala mansuub mansuub awr wax rafcad weeye والمنصوب على والمعطوف على المنصوب منصوب علامة النصب بحكم مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر وياه وإما إمانا بكسر الهم بكسر الهمزة ينزلها وتبيش لمسكس والحالة مثل أو أخرى أو ذي بيلا مستحب عن سوامر النبي أو بعد الطلب والخبر تعالى أو نبكي بعد الطلب كيلي تخيير ملاحة إذن بسكما إلا أبنا تخيير ملاحة إذن بعد الطلب مرتبطة أو الخبر بعد الخبر هذا بعدنا أو ملاحة إذن بسكما شك إبهام وتفكير إذن بسكما كما يعني إليه إلا أبنا شك الإبهام والتفكير فإذانك بعد الخبر هدوء بعديه نحو قولك أسرى هلوية تزوج إما هلدا وإما أختها تزوج جيرته إما هلدا في مجد لدى الإرادة وإما أختها جيرته مركا أو يعني إما لأن وفيها دائرة أركتها هذا المي تحول يعني إن إعادة نقطه تحول ورأي ضعيف ويان لذلك تاريخ العلوم ولغة أهل الحجاز ومن جاورهم يعني ما أعرف دفكاس أي استعماله إما هذا حجاز دفك الدقيق دفك الدرس كلها أي اللي يجي له مركز معاني لا سابا يقول منيسا حتى مثلا تزوج إما هلدا وإما أختها وبعد طلبة بعد سنة هذا محاولة كنت سلوسا كثير مجد دوره ولو لم يكن من ترتيبه وبالتالي تخميره marka ay ibaaxada ku tusinayso waxa weeye shaarixa hoostaaga tilmaamayo wuxuu leeyahay marka marka intaan sharaxa akrinin kan hore aan akrinin tazawaj ina hinda ina waqtaa wuxuu kugu misaaliye marka bacda talab dhacday oo ay tahay bitakmiira ay faa'iideynayso weeyaan wabakiyat alamhilati misaalooyinka inta kale soo hartayna waa marka ay يعني للإباحة تتسنيته أما للإبهام أما للشكة أما للترسيلة تتسنيته واضح حتى اللي عدها اللي وقرين كرتا مرك تاريح وقت عيد الغبناء مرك أي يعني إذا حدك تتسنيته إليه تعلم إما فقها وإما نحوا ولا اختيار إذا حتى ما لكن بعد طلب إما بعد عيد الجوي كتب مرك إياه جاء إما زوج وإما عمري يجي مجلل يكان إذا, إذا لم تعلم الجاء منهما labadooda midkii yimid haddaadan dardi garanaynin ayaa sida oranaysaa ilmaamka markuu yahay wuxuu leeyahay qaala ima zawjin wa ima camrin yani wuu og yahay idaa kunta taclamu alqaa'ima minhuma markaad labadooda midkii taagi aad garanayso wainama aradta ibhaama cala saamici qofka dhegaysanaya karta inaad warka ka qasto baad oodan u cadaynin baad doonaysaa tafsiirka markuu yahayna ima kaafiran wa ima kafuuran taas kuugu misaal aayadda qur-aanka ima kaafiran insaanka markii la abuuro mid loo noqon inuu kaafir noqdo markii xujadii loo cadeeyo oo markaas mu'min inuu noqdo waa inuu mid kufri inuu noqdo oo gaal noqdo waa taa weeyaan marka waa tafsiir waa kala baxeen weeyaan taasuu kugu misaalinaya waqiila waxaa la yidhi marka hadda kuu sharxaya imaada yani inaysan yani xarfu cadfin inaysan noqonaynin kufri iyo khilaaf inuu ka jiro aysan ayada mutafaq ahayn bay ku tilmaamay waqiila waxaa la yidhi ina alcadfa cadafkii إنما هي بالواو واو أوكمية وإما تمسك مجلسه تزوج إما هندا وإما أخت هذا من سماهن إما ذات واو لكون ريساهية إما ذي معها بوليه وعدتها وأن وإما إما أنا إما ذي حرف تكفير كلية بغريسة كل لا في غريسة بغريسة فإما حرف تكفير بهيدية لكن أركع سكايبسة كبيرة وبروا يبروا كده حديث دنبي إما كده دنبي يقول هذا ما شرعي من إبراري جيت السوء أي اسم ناس غالبا اسم بلن معاني بلن كنت تسمي زهوز كنت وزي كنت الكلمانية إبراري حالي أنا كنت جيت السنة كنت لجدي سورة فرح تقالي في السبيري نحن قومي تعاتر هنوي قام زوج باء الثاني استبع كل الزوج الثاني بر أمر باء الثاني يعني حتى يسكن قيام زوجة يسكن انت لو عمر يجي يسكن marka bal xarfu casrin baa la ohanaya bal xarfu idraarin wa casrin ayaa la ohanaya amru macduufun calaa zaydin walmacduufu calaa marfuuc weeyaan walaakin wey oo lilisidraaka u sugnaatay weeye laakin in la la taksiisiyo ninka la reebo ninka la reebo laakin la yidhaha laakinna markay tahay waxaan kusoo marnay soo maahayn illah waxyoodkeeda kusoo marnay laakiin marka la yihahdo xabsacatu min istidraaj maxuu maa marartu birajulin istidraaj baa la yidhahdaa waa kadaba tegid wixii la tawaqacayay nafyinkiisa isbaatinkiisa la sugo iyo la anfiyan baa laga daba tegi marartu birajulin saalixin baan soo maray ya nin saalixan soo maray baa tiri markaasaa tiri laakin saalixin saasoo kale baad odhan laakin marartu bisaalixin laakiinse iska dhaaf laakiinse bisaalixin baan soo maray marartu bisaalixin adoo yiroo kale wey mid aan wanaagsanayn xun baan soo maray wey saalix oon khayr lahayn baan soo maray saalix ahayd saalix aftigiisa saalix la yihahda wey waa didda didda saalixa saalixa la yihahda marka laakiin kaana xabs istidraakin wacabsin saalixin macduufin calaa saalixin walmacduuf cala majruurin majruur iyo rajulkaasoo hoos dhigan bay saalixa sigeedahay soomaali kana sidoo kaleeto saalixa un baa lagu cadfeeyaa wey walaayo midka kalena laadii naafiyadey ma laadaasi linafyi اlxukmi xukumkii bidariisiba u sugnaatay camaa bacdahaa waxa iyada gadaasheeda ahaaday oo xukumka loo diiday weeyaan linafyi اlxukmi camaa bacdahaa yani laada waxa ka horeeya xukumkii loo sugay ayaa laada waxa ka dambeeya loo diidayaa wey saas u jeeda tusaalahaas u garanaysa naxwi qawlika aad tiraahdo wey jaa zaydin baa yimid laa camri yani camr ma imaanin wey waxaad isbaatiso qabl اllah majida isbaatiso somaha zayd nasalkiisi waxaad anfisay waxa laada ka dambeeyo majiiu camrin baad anfisay zayd weynikiialxamdulilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى nabiyina mxamedi alihi وsaxbi waslm baabu tawkiidi hada maxaluhu mabxahuhu waxaan ku dhex jirnay tawaabicdii waxaan ka soo baxnay nactigii iyo cadadkii baan kasoo baxnay haddii uu ahaa cadfu bayaan iyo cadfu annashab midkuu yahayba halkan tawkiidkii baan ka gelaynaa qaala musanif raximah llahu baabu tawkiidi tawkiidkii baabkiisii weeye watawkiidi tawkiidkii dardaana laba qaybood weeye lafdiyin mid lafdi ah iyo macnawiyin mid macnawiya weeyaan marka tawkiid waa la yidhaahdaayo waawna waa la sugaa ta'kiid in la yidhaahdo oo hamzo laga dhigana way jirtaa in hamzada alif loo bedelo taakiid la yidhaahdana oon hamzo la saarin taakiid alif laga dhigana iyadana waa ay jirtaa weeyaan laakiin midka waawda wata ayaa afsax ah maxaa yeelay isaga ayuu qur-aanka ku yimid walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha halkaasaad arkaysaa isaga waawata weeyaan marka tawkiidka musanifka laba u qaydiyey mid yani watawkiidu darbaana laba qayboodey lafdiyun mid lafdi la yidhaahdo iyo macnawiyu mid macnawiya tawkiid waa mid malfuud oo lagu dhawaaqayo oo lafdi loo yaqaano ka labaadna waxa weeye waa mid macnawiyaho aan arki doono musanifka uu ka warrami doono alfaad mucayana leh kan lafdiyu tawkiidka lafdigaahi yani markii laleeyahay tawkiidkan waa tawkiid lafdiga wuxuu musanifka kuugu sheegay waxaa la yidhaahdaa icaadat lafdi alawali bicaynihi lafdigii horeeyey lafdigii horeeyey laftiisii inaad soo celiso ayaa tawkiidka lafdigaa la yidhaahdaa sawaaun waxaa og oo siman kaana sman tawkiidkaa lafdiga ahi yani lafdigiisii hore lasoo celinaayo isla asagii bicaynihi lasoo celinaayo isim ahaaya aw ficlan ficil noqoya aw xarfan xarf noqoya aw jumlatan jumlo noqoya saddex afartaas ayuu noogu sheegi doona inuu isim noqdo inuu ficil noqdo inuu xaraf noqdo inuu jumlo noqdo saddexda afartaas ayuu tawkiidka mid noqonaya w tawkiidka lafdigaa kow doonada ha noqdo waa icaadatu lafdi bicaynihi ayaa la yidhaahdaa tawkiidka lafdiga weeyaan isagii lasoo celceliyo weeyaan waxay kaloo ku dareen aw bibiraaditihiina waa lagu daraa mid isaga la macnaa laakiin lafdiga ku kala bedelan yihiinna waa la dhihi karaa buu yiri yani hadday maaragtay macnihii ay iska waafaqsan yihiin ayaa loo jeedaa xagga lafdigaba isku khilaafaan hadday doonaan marka kii isimka ahaabuu kuu misaaliye wuxuu ku yihi naxu qawlikaa tidhaahda wey jaaa zaydun zaydun baa tiri waa tawkiid wey jaaa zaydun baa yimi zaydin baa yimid baa ti marka lafdiga zayd la yidhaahdee dambe waa tawkiid wey mu'akadkiisa oo xoojinayana waa zaydka hore weeyaan zaydka hore ayaa mu'akadkii ah ee la xoojinayaa weeyaan marka lafdigii laftiisii ismkii laftiisii lasoo celceliyey sooma waa tawkiid lafdigaa la yidhahdaa hadda waa saga isma ayayna u misaaliye jaa zaydun waa fa inuu faacil waa la garanaya zaydun taan dambee niri oo zaydkan labaad waa tawkiid lafdiyin yani waxaa la yidhahdaa watawkiid marfuuci marfuucun wacalaamatu rafcihi damati daahiratan fi akhirihi kaa waxa weeye waa markuu isimka yahay weeyaan aw ficlan noqoyaa icaadat icaadat lafdi alawali bicaynihi baa la rabaa isaga oo ficila in la soo celiyo naxwi ataaka ataaka laaxiquuna ixdas ixdas buu yidhi ataaka way ku yimaadeen ataaka way ku yimaadeen allaaxiquuna kuwii haleelayay oo ka daba tegayay wax maarata ku awrsanayay ayaa ku yimaadeen ixdas ixdas yani saas oo kale markaada xabaas oo kale wey xabis waxaa weeye yani beraygaas sadrigiisii dambe wey fa ayna ilaa ayna najaau bibagrati ataaka ataaka laaxiquuna ixdas ixdas adoo yiloo kaleeto weya marka fa ayna halkeebay ahaaday yani ayna tadhabu xageebaad aadaysaa wey adoo yiloo kale wey yani sadu waa iska xarfacasi weye ayna tadhabu adoo yiroo kaleetay lamidka halkeedaad aadaysaa ilaa ayna halkeedaad yani ilaa ayna halkeedu ahaaday ama jaa-uu carar iyo maaragtay degdeg la degdego xageedu ahaaday wey annajaa marka la yidhahdo najaa-u oo la madaahiis waxaa loo jeedaa waa alisraacu waalkhalaasu baa la yidhahda degdeg oo degdegto ood maaragtay yani aad wixii shidadii kuhaysatan aad ka fakato baa la yidhahdaa wey marka ilaa ayna najaa-u orod iyo maaragtay baxsasho xageeday ahaatay weeyaan bibaqlatii aan kula baxsado baqashayda aan kula baxsado baqashaydii aan kula baxsado ataaka way ku yimaadeen ataaka way ku yimid alla xiqiina baa ku yimaadeen ixdis ixdis hadda maxashaadka ixdis ixdis maaha shaahidka waxa weeye waa ataaka ataakadaas weeyaan ficilkii oo ataaka ahee hore ayaa lafdigiisa lasoo celceliyey oo ataaka dambe la yiri weeyaan laakiin ixdas ixdas ayada waa ficil wey laakiin jumladay gelaysaa bay dhahan ayada ee ma ahan ficilkii caadiga ahaa ma aha saasoo kale loo jeedaa wey marka hadda waa ujeeda ataakada horeeto ataakada dambe ayaa ficil ayadaa lagu xoojiyey ataaka ataada waa ficil maadi yani maarata allah xuquuna waa faacilkiya kaaskana waa mafcuul bihigii wey taa weeyaan ataaka ataaka laaxiqiina ixdas ixdas saasoo kale weeyaan marka ataakadiyo ataaka lagu xoojiyey kolka yani waxa weeyaan tawkiidka lafdiga isagoo isima iyo isagoo ficila labadaasoo loogu misaaliyey ow xarfan buu noqdaa sawaan kaana xarfa xarf ahaaya farqi kalamada weya naxwi qowlihi qowl shaaciri weeyaan laa laa abuuxu bixubi basnata inaha akadat calaya mawaafiqan wacuhuuda saasuu leeyahay laa buu yii maya laa abuuxu ma caddaynayo bixubi basna bixubi basnata gabadha basna la yidhaahdo jacaylkeeda ma caddaynayo oo maaragtay ma muujinayo dadka u sheegi maayo inahaa maxaa yeelay gabadhii basna ahayd oo maxbuubadiisii watoo jeclaa weeyaan akhadat calaya aniga ayay waxay igu qabatay mawaafiqan bay igu qabatay ballamo iyo cuhuuda cuhuudata iskacadfu tafsiir weeyaan waana iyadoo mawaafiqdaas oo maaragtay yani lasii fasiro cuhuudan la yiri oo kale weeyaan cadfu tafsiirin cadfu tafsiirin calaa mawaafiqan taas weeyaan ahdi iyo ballamo ayuu iga qaaday sidaa darteed inaan sheego ma rabo yani waana sheegay hadduu gariyo berigii uu faafinaayo maaragtay wax uu qariyo lamaba arkaba soomaha waaba sheegayaaba soomadiis laa laa abuuxu buu yiri ma caddaynaayo min baaxad bisirihi ayaa laga keenay dhahaan bimacnaa adharahu wa absaahu oo kale weeyaan sirkiisi uu caddeeyey oo banaanka soo dhigay laa laa abuuxu bixubi basnata gabadha basna la yidhaahdo jacaylkeeda aan jeclahay sheegi maayo ma caddaynayo dadka u sheegi maayo maxaa yeele ayada qarin tiri wey marka waa qarinahayaa buu leeyahy mana qarina waaba sheegada sooma wuxuu qarsa lama arko laa laadaas weeyaan maxalshaydka laa oo xarafa ayaa laadii dambe laga daba keenay oo taakiid ah weeyaan kaasna waa maaragtay markuu tawkiidka lafdiga ahi ou ahaa xarafka yahay wey أو جملة وسواء سواء سواء كان جملة جملة مقيانة فرق الكلام له ويا مركا جملة أما جملة اسمية هنغطو أما جملة فعلية هنغطو سيدا بدلنا وإلي مارس الجملة أو لحر السكان حرف عطف أو لحر السكان إنت بدلنا سيدا مثلا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أو كليه إلا حتى ريال أركا يعني حرف عطفك in la xadfo ayaa la arkaa oo laakiin aysan waajibnimaha loo xadfooyin baa la arkaa weeyaan marka mar yani galaygaas hoos uu ku tirinaayo kale weeyaan ayaaman lasta yani wuxuu leeyahay lastu miyuu xarakeynaya mise lasta wey ya lasta waay ayaa yani ayaa man lasta aqlaahu walaa fi lbucdi ansaahu lakallaahu calaa daaka laka allaahu laka allaahu buyii ayaa man lasta yani qofkii aan ahaynoy aqlaahu midkaan u careenayo aanan ahayno walaa fi lbucdi ansaahu fogaanshihiis markuu iga fogaadana aanan ku halmaamaynin laka allaahu alla ayuu aa kuu sugnaaday calaa daaka arrinkaas baa ilaahay maaragtay yani waa u ducaynaya laka allaahu laka allaahudaas dambe weya laka allaahu lakada waa qabarkii muqadama allahna mutadim aqar lakada waa jumla ismiya soomajeedi laakiin haddana xarfa cadaf ma oonan gelinin inuu waajib noqdo xarfa cadfiga in la geliyo macnaha in laga gooriyo wujada oo laga fogaahi inuu ceynoodo baa la arkaa sida tusaalaha hadda musanifka uu nasiyo kale weeyaan naxwi qawlikaa tidhaahda weeye darabti zawdan darabti zawdan baa tiri darabti zawdan darabti zawdan kii hore sooma jeeda lakallahu lakallahu jumlada ismiyada laguma darin maxaa la yidhahdaa xarfa cadfi lama geliyo laakiin in ay caynaydo xarfa cadsigii in laga tago ayaa la arkaa sida tusaalaha musanifka hadda uu nasiiyey oo kale maxaa yeelay waxa weeye haddaanan laga tegin ee waawil cad xarfa cadsiga la geliyo haddii xarfa cadsiga la geliyo wuxuu noqonayaa yani maaragtay xarfa cadsiga lala yimaado darbigii lasoo celceliye bay noqonaya weyaan yani kaasaa la tuhmaya weeyaan marka in laga tago wey darabti zawdan baan garaacay darabti zawdan baan garaacay hadalkii inbaad xoojinaysaa weeyaan marka darabti zawdan waa jumla oo ficiliya faaciliya mafcuul ka kooban darabti zawdan kale ee jumlo ficliye ah had ka daba keentay oo ficiliya faaciliya mafcuul ka kooban baa ka daba keentay weeyaan taakiidku isaguna xaraf bay noqdaa waxaan ujeedaa jumladaasna waa uu noqdaa weeyaan ama jumlaysiya ha noqdo ama jumla ficliya jumlaysiya hadda lakallahu lakallahu iyo kaleeto weeye kaas waxaan kaga soo baxnay taykiidkii lafdiga ahaabaan ka soo baxnay wuxuu yiri walmacnawiyu wataykiid almacnawiyu taykiidka macnawiga waxa weeye yani maaragtay taykiidka macnawiga taarixa wuxuu noogu sheegi huwa ma yuqariru amra matbuucihi cinda saamici oo yajcaluhu haabitan muqararan cindahu yani waxa yani maaragtay sigayo matbuuca oo raacayo muakad muakadka ahoo la xoojinayaahi shayga amarkiisa sugaayo qofka maqlayo dhegaysanayo arrinkiisa u sugayo baa la yidhahda yacni ka dhigaayo amarkaasi arrin saabida horsugan oo muqarara ka dhigaayo weeyaan walahum taykiidka macnawiga wuxuu leeyahay alfaadu macluumatun alfaad la yaqaano ayuu leeyahay walidalika saalaxa wuxuu ku leeyahay tuxfadu walaa yuqaasu calayha alfaad ukra waa la xisbiya alfaadan alfaad kaleetana lagama qiyaas qaato ayagaa sideeda loo xisbiyaabay kuleeyahay maarag wahiya alfaadaasi oo musanifka uu noo sheegay oo leeyahay alfaad macluumo u leeyahay hadduu noo tiriyo wuxuu leeyahay annafsu naf weeye waalcaynu cayn weeye wa kullun weeye wa jamiicun weeye wa caamatun weeye